magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa loogu soo gabagabeeyey ku dhowaad konton gabdhood oo suxufiyiin ah tababar ku saabsan xirfadaha digital media iyo sheeko sameynta tababarkan oo socday muddo shan maalin ah ayaa waxaa soo qabaqaabiyey ururka suxufiyiinta ee sooljar liila cadceed cismaan guddoomiyaha ururka suxufiyiinta ee sooljar iyo xanad cali guuleed oo ah macalinka bixinaya tababarka ayaa ka waramay muhiimadda tababarka iyaga oo kula dardaarmay gabdhaha suxufiyiinta ee ka faa'iidaystay tababarka in ay wixii la baray ay ugu adeegaan bulshada tababarkani waxa uu lahaa ahmiyad iyo muhiimad aada u ballaaran maadaama xilligan aynu ku jirno oo digital mediaha uu yahay alad muhiim ah oo waqtigani la adeegsano islamarkaana laga sii guurayo aladihii kale ee la adeegsan jiray waxaa laga maarmaan noqotay in gabdhaha soomaaliyeed iyo ururka zowjra ee somali women journalist rights oo kaashanaya slovakia aid in ay u dhaqaaqaan xagga iyo meeshii loo jihaystay ee dunida casriga ee waqtigani si ay gabdhaheena iyo guud ahaan annagaba aanu ula jaan qaadno halka ay dunidu joogto maanta tababarkan waxaa lagu baranayay digital media skills oo ah halka adduunyada maanta warbaahinta casriga ee maanta ay u guurtay laga soo guurayo meeshii hore loo taagnaa waxyaabaha cajiibka leh ee farxad geliyey ee aan iloobi karin waxaa ka mid ahaa gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed ee halkan nalala fadhiya ee kontonka gaaraya su-aalihii quruxda badnaa iyo doodihii quruxda badnaa ee ka keeneen casharadii halkan laga bixinayay taas waxay ii faa'iidaysay wax badan oo aniga igaga maqnaa oo ah inaan idinka idinka kororsado sababta tababarka ma ahan in macalinka intuu soo istaago labada erey intuu soo diyaariyo oo uu meesha uu ka jeediyo ee waa in laisweydaarsadaa waxa adiga hayso iyo waxa aniga hayo marka laisku daro oo laisku jamciyo waxay noqonayaan cashiro aad u ballaaran oo aad u qurux badan oo anigii oo macalinka ahaana wax ii taray adigii ardayga ahaydna wax badan taray xildhibaan ismaaciil iid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in loo baahnaa koruqaadidda xirfadda gabdhaha uuna yimid tababarka xilligii loo baahnaa gabdhaha soomaaliyeed ee tababarkan xirfadiisu aadka u sareyso ka faa'iidaystay baan marka hore salaamayaa salaan kadib runtii waxaad ka faa'iidaysanayseen oo muddo shan maalmood a halkaan u fadhideen mihinad ama xirfad adduunyadu wax weyn ku soo kordhisay baahi weynna loo qabay adduunyadan marka laga tago waxyaalaha ugu daran ee la isweydiin doono waa warkaad gudbinayso sax ma ahaa mise sax ma ahayn ciddaad warka ka qaadaysa laftarkeeda warkan aad ka qaadayso sax ma yahay waa anigii hadda ka soo hadlayay warbaahintii oo idaacad soo maraysay t v bay soo gaartay ilaa markii dambe aan t v la sugin oo wariyihii idaacaddii u shaqaynayay isagoon fideogii u duubinba isaga telefonkiis life ka gelaya la marayaaba oo aan xuquuqdii la ilaalinayn marka mar waxaa ammaano kuga ah warbaahintii aad u shaqaynaysay mar waxaa ammaano kuga ah xogtaan iyo warkan lagu siiyey aada gudbinayso ama sheekadan aad samaynaysid mar labaad waxaa ammaano kugu noqonayo saxnimada mararka qaar qof baad wax ka duubaysa oo aada og tahay inuu dulmi gudbinayo aada og tahay waxaanuu isaga duubay uu ka hadlay aanay run ahayn waxaa lagaa rabaa marka marna inaad xuquuqdii iyo qofkan aragtidiisa inaad gudbisid ilaalisid ururka suxufiyiinta ee sooljar ayaa horey tababaro kor loogu qaadayo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ugu qabtay gobolada dalka